nuur aada iyo aada umahadsan tahay maanta madaxtooyada waxaa ka dhici doonaa xil wareejin uu xilka wareejinayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaasna xilka uu la wareegi doono madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo xil wareejinkaas dee maanta ayay ka dhici doontaa xafiiska madaxweynuhu si rasmi ah ayuu maxaa la yidhahdaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ula wareegi doonaa xafiiska nurow sidaad ka warqabtid sideedii maxaa la yidhahdaa bisha markii doorashadu dhacday dhan naariyey madaxweynaha madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku shaqaynayey hotel kamid a hoteelada ku yaala magaalada muqdisho intaana waxaa socday howlihii mataqaanaa xil wareejinka ah maadaama de qaran mas-uuliyaddii qaranka lagu kala wareegayaa de maalmahan oo dhan waxaa socday transitionkii xilkii la wareejin lahaa iyo broseski loo mari lahaa si rasmi ah de maanta maxaa la yihahdaa madaxtooyada uga dhici doontaa waaya goorma sabad xilka lagu wareejin doono iyo mataqaana waxyaalaha madaxweynaha madaxweynihii hore soomaaliya uu ku wareeji doono madaxweynaha cusub waayahay waktiga ay dhici doonto xil wareejinta waa goorma galabta miya mise duhurkii mise saakadan
sida qorshu uu yahay abaaraha sagaalka subaxnimo maxaa la yihahda maantay ay balantu tahay in xil wareejintu ay bilaabato madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yaa madaxtooyada imaan doona maxaa la yihahda madaxweynihii hore ee soomaaliya madax xasan sheekna madaxtooyaduu jooga sidaas warqabto xafladii xil wareejintu markay dhacdo oo kadib ayuu madaxweynaha madaxweynihii hore ee de madaxtooyadii saas uga tegi doonaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana maxamed abdullaahi farmaajo ayaa halkaas waxaa uga bilaabmo doono howlihiisii rasmiga ahaa oo maadaama maantay si rasmi ah xilkii iyo xafiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu maanta ula wareegi doona madaxweynaha cusub
waxaa nagu maqaala ah in xil wareejinta iyo caleemasaarka madaxweynaha la kala qaaday oo laba munaasabadood loo kala qaaday marka maxay tahay sababta
maxaa la yidhahdaa haddaan dib kugu celiyo sanadkii labada kun iyo laba iyo tobankii markii madaxweynuhu hadda waktigiisa dhamaaday ee mudane xasan sheekh maxamuud uu ku guuleystay xilku kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi joogay ee dowladda kumeel gaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed runtii caleemasaarku iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xil wareejintu mar ayay isku dhaceen oo inkasta si degdega ay ku dhaceen laakiin maxaa la yidhahdaa tan waa ka duwantaho de wakti fiicana la haystaa xaaladu sidii maahan waxyaalo badana isbedelay marka si qurux badan oo de aada uga duwan tii hore waana og tahay soomaaliya bilba bisha ka dambeysa way kasii fiicnaaye sanad sanad ka dambeyna aad iyo aad ay soomaaliya kaga fiican tahay marka dee xil wareejintii caleemasaarkii sanadkii dhacay iyo caleemasaarkan aad iyo aad aad iyo aad bay maxaa la yihahda ukala duwanaan doonaan waxaan rajeynayaa maxaa la yihahdaa caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyaduna in dhawaan ay dhacdo laakiin de xil wareejintu yaa yaa mataqaanaa yaa ya ya yaa soo horeysa oo ma maanta dhici doonto maadaama madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya howlo badan oo de qabasho u baahan ay hor yaalaan oo ay kamid tahay maxaa la yidhaahdaa in ra-iisul wasaarihii uu soo magacaabo iyo mataqaanaa in howlihii kale ee xafiiska iyo howlihii kale ee madaxweynaha si rasmiya u bilaabo waa gartay dad badan ayaa isweydiinaya maanta marka uu madaxweyne xasan sheekh xilka wareejiyo xaguu aadi doonaa ma dibaduu degi doonaa mise dalkuu sii joogi doonaa
nurow inkastoo dee madaxweyne xasan sheekh uu ahaa dee madaxweynihii hore ee soomaaliya wax badan oo soo qabtay maxaa la yihahdaa su-aasha ay weydiiso waa su-aal maxaa la yihahdaa su-aal shaksiyan ah isaga isagayna ku ficneed maxaa maxaa la yihahdaa inuu ka jawaabo xaq xaqu u leeyahay de inuu inuu wadan gudihiisa joogo de mataqaanaa oo ku noolaado uuna tegi karaa laakiin runtii waa waa waa wa waa madaxweynihii hore ee de wadankaana dee dee wax badan usoo qabtay marka de isagay ku ficnaan lahayd inuu ka jawaabo la weydiiyo waayahay shador xaaji ugu dambeyntii maadaama aad madaxweynaha aada ugu dhaweyd oo aad tahay haddana maaragtay madaxii warfaafinta madaxtooyada maxaa u qorshaysan madaxweyne xasan sheekh marka uu xilka toos u wareejiyo kadib
urta sida hadda kuu sheegaybo dee madaxweynaha madaxweynihii hore jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxaa la yihahdaa de waxyaalaha hadda kadib u qorshaysan de wax wax asiga shaksiyan ku xiran bay noqon doonaan marka de isaga ina isaga inaa weydiisiin ayay ayay ka qurxnaan lahayd